إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalk ayaa ka hadlaya odayaal gacantiisa midig ka dhigna oo xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku dishay gobolka galguduud alkataa'ib ayaa waxay soo saartay muuqaal xiiso badan oo ka turjumaya qaabkii loo xasuuqayey maleeshiyada maraykanku uu leeyahay ee danab ee ku sugnaa degmada galcad iyo taliyo xigeenkii ciidankaas xasan tuure ee la dilay dad ku dhaqan deegaanka kunyo barrow ayaa fagaare ku daawaday filimkii alkataa'ib ay soo saartay ee lagu soo bandhigayey qaabkii ugu dhacay dagaalkii galcad askar ayaa ku nafwaayey dagaal ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray degmada ceeldheer ee gobolka galguduud ciidamada xarakada shabaabul mujahidiin ayaa la wareegay deegaan u dhow degmada ceeldheer kadib markii cabsi awgeed ay ka carareen ciidamada dowladda federaalka ah beesha wacisle ayaa muujisay in ay ku faraxsan tahay odayaal iyada ka dhashay oo shalay lagu dilay dagaal ka dhacay gobolka galguduud waxaa soo taraya bajaajlayda ka soo hor jeesanaya amar ka soo baxay dowladda federaalka ah oo lagu mamnuucay in mooto bajaaj hor leh dalka la keeno inta waa qodobadii warka u waaweynaa haatana dhegeystayaal u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxa uu ka hadlay odayaal gacantiisa midig ka dhignaa oo xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku dishay gobolka galguduud odayaashan oo saddex ah islamarkaana xasan sheekh maxamuud ay isku jufa ahaayeen una xil saarna in ay soo dumeen beeshiisa oo xarakada shabaabul mujaahidiin la safatay ayaa shala subax waxaa lagu dilay dagaal ka dhacay deegaanka masegawaay xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay inuu ka tacsiyeynayo odayaashan laga dilay geese kale waxa uu ku tilmaamay inay ahaayeen niman birimageyda ah laakiinse jenaraal tere disho oo saraakiisha ciidamada ka tirsan ayaa waxa uu sheegayaa in odayaashu ay ahaayeen rag hubaysan oo dagaalamayay nabadoonadii dagaalka ku dhintay waa sidii nabadoonadii hore ugu dhintay dagaalka oo qoryahooda watoo dagaalamayo kaley ahaayeen wayna dagaalamayeen waktigoodaa soo galay kuwo kalaana garab taagan oo joogo oo nabadoonada kamid ahay oo dadkii deegaanka oo nool oo dagaalka hadda kasoo baxay oo maxaan ku idhaha qoryahooda wata kuwaasna inta ilaahay u qoray ayaa ku baxday dagaalka wayna ku dhinteen qoryahoodayna wateen sidii nabadoonada hore maxaan ku irahda ku dhimanaya deegaanada oo kacdoonada ka jireen ayay iyaguna kacdoonka ugu dhinteen sidaasayna maxaan ku irahdaa halkan ku yimideen odayaashan ayaa kala ahay cabdulla geeljir cusmaan macalin axmed iyo ibraahim maxamed cusmaan alkataa'ib ayaa waxay soo saartay muuqaal xiso badan oo ka turjumaya qaabkii loo xasuuqay maleeshiyadii maraykanku uu lahaa ee danab ee ku sugnaa degmada galcad ee gobol galguduud iyo taliyo xigeenkii ciidamadaas xasan tuure oo asna goobtaa lagu dilay cabdifitaax maxamed qaasim ayaa warkan inoo haya
annaga soomaali haddaan nahay siyaasad iyo istaraatiijiyad shabaabka looga takhallusaayo oo adag maadaamaan la imaan weynay waana loo keenay annaga hadda dagaalkeena maraykanaa ku qorsheeya madaxweynaha waa codsana meelebel dagaal in lagu qaado fasaxaa lagaa sugaa la leeyahay waxaa laga yaabaa shan iyo toban cisho inaan loo soo jawaabin waxaa laga yaabaa in la yidhahdo qorsheheena inta ma ahan intuu ku wajahan yahay muuqaalkan oo la daawan karayo qadar hal saac iyo laba daqiiqo ah ayaa waxaa lagu soo gudbiyey weerarkii taariikhiga ahaa ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen askarta maraykanka uu tababaray ee bancraft taariikhdu markay ahayd toddoba iyo labaatankii jumaadu thaani kun afar boqol afartan iyo afar oo ku astaysnayd labaatankii bishii koowaad laba kun iyo labaatan iyo saddex isdaarkan ayaa ku soo baxay luqadaha Soomaaliga, Ingilishka iyo Swahiliga.
Kwa wakati ambapo raia wa Somalia wamechoshwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe na dhuluma kupitia tawala za murtadina zinazofuatana, hawa hapa Waislamu walio kwenye wilaya za Kiislamu wanaishi kwa furaha.
At a time when the Somali people have been exhausted by years of civil war and oppression, caused by the successive reign of apostate governments, here are the Muslims in the Islamic wilayat, relishing under the shade of Islamic Sharia.
muuqaalku waxa uu ka kooban yahay laba qaybood oo muhiim ah qayb looga sheekaynayo dowrka duulaanka maraykanka iyo taageeradiisa danab iyo masiirka ama halka uu ku dambeeyey hubkii iyo dhaqaalihii uu ku bixiyey la dagaalanka shareecada islaamka bilowga filimka ayaa waxaa si horudhac ah loogu xusay in burburkii dalka ka dhacay kadib ay maanta bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ku naaloonayaan horumar ay ku heleen ku dhaqanka shareecada islaamka hase ahaate ee arrintaasi ay u cuntami weysay shisheeyaha uu maraykanku ugu horeeyo kuna soo duuleen waddanka iyaga oo ka kooban isbahaysi konton dowladood ah waxaa daaha laga rogay macluumaad la arki karayo oo caddaynaya in duulaanka maraykanka ee waddamada muslimiinta uu yahay mid cadowtooyo oo diin ku salaysan ciidamada washington ayaana wata boorarka calaamadaha kiristanka lagu soo xardhay iyo halkudhigyada baybalka taasoo ay sii dheer tahay boqolaalka kun ee muslimiinta ah ee ay ku laayeen waddamada afghanistan ciraaq suuriya yemen soomaaliya iyo kuwa la midka ah waxaa lasoo bandhigay sida madaxda siyaasiyiinta iyo taliyayaasha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyaduba ugu hoggaansan yihiin una jecel yihiin maraykanka kani waa siyaasi daahir mire jibriil oo ku talinaya in soomaaliya ay maraykanka iyo yahuudda wakiillo ka noqdaan laguna wareejiyo khayraadka iyo hantida ummadda dalka maraykanka oo ah dalka adduunyada hadda ugu xoog badan sida israa'iil oo kale strategic alliance aan la galo batroolka isaga aan siino ganacsiga isaga aan siino waxa weeye kalluumaysiga isaga aan siino strategic interestiga aan siino isaga securityga aan isaga siino maraykanka aan saaxiib joogto ah yeelano madaxweynaha dowladda federaalk oo dhowr mar ka soo muuqanaya filimka waxa uu si qiiro leh u sheegayaa in maraykanku uu ka garabsiiyey la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kalena ciidamadiisa ay siiyeen tababar iyo khibrado milatari laakiin natiijooyinka la arki karayo ee ka dhashay arrintaas ayaa ah duqaymo iyo gumaad bahalnimo ah oo loo geystay caruur iyo dad maati ah oo soomaaliyeed wiilkeeyaa maanta beer oo soo waraabanaya ayaa maanta ku waxa lagu dili ilaa caawo meesha ku jiri oo caawo meesha diyaarad ku duqaysay inkastoo dowladda federaalku ay ku faanto duqaymaha uu maraykanku shacabka u geysto haddana waxaa lasoo bandhigay xaqiiq ah inaan iyaga lagala tashan weerarada sida uu sheegayo cabdirasaaq maxamed oo hadda ah wasiirka batroolka
haa taasi waa xaqiiqada dhabta ah ee waxaa dhacaya keliya ma ahan xildhibaan soomaaliyeed ee xitaa sidoo kale kama talageliyaan waaxda fulinta ee baarlamanka marka ay doonayaan inay duqaymo ka geystaan waddanka taasi iska badaaye waxayba xitaa la sii tashan madaxweynaha soomaaliya qudhiisa si ay ugu wargeliyaan inay duqaymo xagga cirka ah ka geysan doonaan deegaan hebel waxaad dhacdada ka maqlaysaa warbaahinta sidaas ayuu nagu soo gaaraa khabarka markay duqayn cirka ah ka dhacdo soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay in markii ay iyagu keeni waayeen istaraatiijiyad cad oo ay kula dagaalamaan mujaahidiinta loo keenay qorshe dagaal sidaana ay fuliyayaal ku noqdeen waana midda ka dambaysa in min madaxweyne ilaa taliya ay ku hanjabaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaabba ay ka tirtirayaan waddanka maraykanka ayaa hanti badan ku bixiyey ciidamada uu khaaska u tababaro ee danab kuwaas oo sanad walba uu ku kharash gareeyo in ka badan siddeetan milyan oo dollar waxaa la arkayaa hub aad u fara badan oo kasoo degaya garoomada diyaaradaha oo uu siinayo dowladda federaalka kana guddoomayaan wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka dowladda federaalka macluumaadka filimka ku jira waxaa ka mid ah in maraykanka uu ciidanka danab siiyo tababaro ku aadan dhanka akhlaaqda iyo fakarka waxaana ciidamadaasi soomaalida ah kasoo muuqanaya anshax darro iyo sarigeesho la-aan markii uu isdaarku soo bandhigay intaas iyo in kale oo cilaaqolo leh waxa uu ka jawaabay halkii ay ku dambeeyeen masiirka hubkii iyo gaadiidkii uu maraykanku soo siiyey ciidamadii ugu badnaa ee danab ee uu ku qabsaday degmada galcad ee wilaayada galguduud bishii janaayo kamarada alkataa'ib waxay si toos ah kuu geenaysaa duleedka degmada galcad oo ay difaacyo iyo fariisin ballaaran ku lahaayeen ciidamada bancraft waxyaabaha soo jiidashada leh waxaa ka mid ah ballamo ay dhexdooda galayaan dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee qaadaya duulaanka istishhaadiga daaha ka rogaya weerarka ayaa ciidamada u sheegaya inuu albaabka u furi doono iyaguna waxay axdi ku galayaan inay xerada gudaha u geli doonaan wax walba oo ay ku qaadataba sidii ayaana dhacaysa istishaadiga kadib ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xerada galaya waxaadna arkaysaa ciidanka danab iyo sida loo tooganayo iyo sida loo baacsanayo firxadkooda in badan oo ka mid ah ayaa dhabarka laga tooganaya iyaga oo sii cararaya qaar ayaa intay daaleen orodkii gabaya kadibna inta si fudud looga dabatago la tooganaya midkood waa uu isa soo dhiibayaa isaga oo gacnaha kor u taagaya xogta ugu weyn ee filimka ku jirta waxaa ka mid ah oo ay alkataa'ib ku tusaysaa wixii ku dhacay taliyihii ciidankaasi danab xasan tuure tuure oo la arkayo isaga oo markii uu noolaa si kibir ah ugu hanjabaya mujaahidiinta ayaa dhanka kale lagu tusayaa isagoo dagaalka lagu toogtay oo afka bacaadka la galay islamarkaana darxumo qaayibay amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheikh axmed cumar abuu cubayda ayaa maraykanka iyo xulufadiisa u sheegay inay dhaaxo diideen digniinta mujaahidiinta dhagahana ka furaysteen dowrkanna uu yahay xilligii ay dhadhamin lahaayeen suntii ay qoosheen taariikhda dhow ee soomaaliya markaan dib u milicsanno dagaalkii iyo darurtaad nagu hayseen maxaad nagala kulanteen waxaad na goodoomiseen dayuurada nagu goobayseen duqaymo nagu garaacayseen dabinno qoolayseen dabadhilifyo soo dirayseen hadba dhinac nooga keenayseen waxaad maamul riddo soo dhisayseen dhaqaale ku bixinayseen been dhaaranayseen waxaad ciidan isku dhafayseen fulay dhiirrigelinayseen khibrada isdhaafsanayseen xelal kala dhexlayseen waxaad ku dhadhabayseen dhaaxaaba ku taamayseen ma idin dhaboobeen wax miyaad ka dheefteen mise dhabannahaysi iyo waxay idinku noqotay dhalanteed aan waxba laga dheefin dhaaxaan idiin dignoon lahayn warrayo duulyahu dulmiga naga daaya diinteenna noo daayo nooga baxa dalkeenna dhaaxaan idiin lahayn warrayo jooga kibirkiiyo isqaadqaadka hooma maa xigaya dhaaxaad dhagar maleegteen digninteenna dhayalsateen dhagaha ka furaysateen dhawooyi maayo tidhaahdeen dhaaxaad lahaydeen islaamka awood ku maquunsho ummadda addoonsada islaamka dabargooyo damiya nuurkiisa dhaaxaad lahaydeen dimuquraadiyad hergeliyo dalka qaybiyo dadka diinla'aan dhiga dhedhamiya maantaad hesheen waxaad naga sugayseene qurquriya idinkaa qooshtay suniyo waabay ah
al-kataa'ib ayaa isdaarkan ku soo bandhigtay hub iyo gaadiid badan oo ay ciidamada mujaahidiintu ka furteen askarta danab natiijada rasmiga ah ee filimka ayaana waxay tahay in maraykanka ay meel cidlo ah uga baxday siddeetan milyan oo uu sannad walbaahi ku kharash gareeyo ciidanka danab marba haddii hubkii iyo gaadiidkii uu keenay ay noqdeen wax gacanta u galay intooda badan mujaahidiinta iyo qaar lagu gubay dagaalada haddii ay filimka qaybtiisa ingiriiska daawadaan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta caqliga leh ee maraykanka waxay garwaaqsanayaan inaysan wax faa'iido ah ka keenin duulaankooda soomaaliya khasaare mooyaane marba haddii hantidii la qaatay ciidamadii tababarkooda lagu tacabka beelayna la laayay alkataib waxay soo bandhigtay muuqaalka xasan cabdiraxmaan aadan xasan dheere iyo ismaaciil ibraahim geesey oo ka mid ah raggii ku shahiiday weerarkii galcad sidoo kale waxay soo bandhigtay dardaaranka istishaadigii weerarka daahfuray oo la yidhaahdo abshir isxaaq mayba'ante fariinku direey gaalada mayba kalena marwelbena fariingaha siindiroan oo fariinta marwelbe walaal oo isnahsiinki wajaha marwelbe fariingaha siindiroay laa ilaaha ila allah muxamad rasuululahi sal allahu alayhi wasalam dartiis aan behe ilaahay dartiis diinkin dartiis muslimiinta ada dullaysidaas dullaysidee leta dartiyo gebdhaha muslimaadkio ada dhibaateyaas dartiyo ilaahay subxaana wa tacaala nafteenku gadadee insha allahu tacaala ma saadika dembeenasla kulama doono insha allahu tacaala qaybaha dambe ee filimka ayaa waxaa ka soo muuqanaya afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab a-sheykh cali maxamuud raage oo u mahad celinaya bulshada galcad kuna bogaadinaya tallaabadii ay magaalada uga baxeen markii ay soo gelayeen ciidankii danaba ee ay diyaaradaha maraykanku galbiska ku keeneen dhanka kalena waxa uu ciidamada dowladda federaalk ugu baaqay inay ka baxaan safka shisheeyaha haddii kalena ay mari doonaan dariiqii tuure iyo shataqay inaad allah subxaana wa tacaala u soo tooban keentaan diintii aad ku dhalateenna aad dib ugu soo laabataan kufriga iyo gaalnimada iyo walaha aad gaalada siinaysaanna aad dib uga soo laabataan si aad nooga badbaaddaan innaguna aan ugu tafaruqno gaalada saliibiyada ah ee ku soo duulay dalkeenna diinkeenna dadkeenna inaan u tafaruqno oo aanu iska difaacno haddii aad diiddaan waanada iyo waxa waye waxsheegga aannu idiin sheegayno waxaad mari doontaan uun halkii ay mareen kuwa idinsoo horkacay ee saraakiisha idiin ahaa sidii shataqay tuure iyo kuwii la midka ahaa filimka ayaa waxaa lagu soo gunaanaday muuqaalka nabadoon xaajiroog oo ka mid ah waxgaradka galcad nabadoonka oo ay qaraabo dhow yihiin xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inay ku farxeen wixii ku dhacay danab dhanka kalena ay degmo ahaan beri ka yihiin shisheeyaha iyo waxa la socda war gaal iyo muslim yaa isu keenay nebi la heshiiyey gaalo oo garabka kala roogsaday ee walaalahayna aan garab ka rabnaa yidhi miyaa jira maya awoodda islaamkaa iska leh ilaahay qowlkiisaana fulaya wainna jundanaa lahumulqaalibuun inta madaxa laydinka soo xiiro oo surwaaldhalna laydiinsoo gelsho jahannamo yaan laydiinsoo aroorinin mujaahidiinta dalka caalamul islaam mujaahidiinta afghanistaan waa ogeedeen gaal aydoo murmurxsanay ka tagtay berigana soomaaliya ayagoo murxsan wallaahi xasan gurguurte adeerka odaga afaraadaan isugu nimaada xaqiiqa waxaan idin leeha beenbou sheegayaa xasan sheekh asagaa tooba ku waajibtay ha tooba keeno kutubka ilaahay ha raaco maraykanyo ingiriis cabad ku dheefi mayno mukulaalu doolli badaray u keento ku nabadgeli maysee waa gaade marka gaalayo muslimna saasay isku yihiine iska ilaaliyaan leenahay muuqaalkan oo loogu magacdaray walow karihalkaafiruun ayaa ah kii ugu horreeyey ee noociisa ee lagu soo bandhigo ciidanka bankiraf ama danab oo meydadkooda sidan looga tallaabsanayo firxadkooda raacdo dheer lagu dabagelayo hubka iyo gaadiidkana lagala wareegayo dadweynaha ku dhaqan kuunya barrow ayaa meel fagaar ah waxay ku daawadeen filimkii alkataa'ib ay soo saartay ee lagu soo bandhigay qaabkii u dhacay dagaalkii galcad mahad culiid ayaa warkan faahfaahinaya
habeennimadii xalay waxaa magaalada kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose lagu daawaday filim xiiso badan oo ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo lagu soo gudbiyey qaabkii uu dhacay dagaalkii galcad iyo hadafka loo aas-aasay ciidanka loogu yeero danab ee uu maraykanku carbistay dadweyne kala duwan oo daawaday filimkan ayaa aragtidooda ka dhiibtay halka dadka qaarna ay suugaan ku cabireen falcelinta filimkan ugu horeyn waxaan idiin soo gudbinayaa kuwii suugaanta ku cabiray aan ku dhibahay galcad maxaan dhihi jiray hadda ka hor aan gabay ka tariyey wuxuuna u dhacayay sida tan waa abyaad yar oo baxarka la yidhaha baxutabiil ku socoto waxaan idhi faqaaruu junuudunaa mucaskara galcade fasaa'a sabaaxu almundariina faid dunit فساء صباح المنذرين فإذ دنف ألم تعلموا أنتم بأن ليوثنا غدوا جندكم في الساح هانوا وهو جرف مئات كلاب من جنودكم هلك وأغرب شمسكم وقوتكم تلف فوالله ما زلنا نقاتلكم ولا نزيل بجرفكم فلن نحلف القرف فوعدنا الرحمن قربا بنصره ونؤمن نصره وبالنصر قد زرف intaa kadib waxaan jeclaan lahaa tix yar oo gabay runtiina usoo jeediyo bartilmaamsada baraha cadowga bartankana ka istaaga burburiya baabuurtooda baktigooda jiida bandiiradaad u sidaan bariga afrika bosniya bakhdad bartamaha amerika birmad baa utiina bunduqa qaata ballanteen waa barkulankii barxaddii akhta biidnillaah sidoo kale suldaan maxamed miy u afhayeenka odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose oo daawaday filimkan iyo dadweyne kale oo goobta ku sugnaa ayaa iyaguna aragtidooda sidan u cabbiray waxaa ii muuqdo waxaa waaye bakti aad u tiro badan xasan tuura ayaa ii muuqdo oo si foolxun u baktiyey oo micnaha jajaban dhammaantiisii meel xun yaalo wax badan ummadda wuxuu micnaha dulli iyo ku hogaaminayay gaalo uu ku hogaamin jiray maanta asaga maanta wilaa ilaahay subxaana wa tacaala gacanta mujaahidiinta ku cadaabay oo dulligan u dambeeyey sidaan u baktiya u jiifaadda ciidamada kale hadda waxaan leeyahay sida taliyihiina uu u baaba'ay oo hadda u dullaysan yahay bakhtigiisa meesha uu u waran yahay adinkana noocan ayaa idin dambeeya haddii kale dib u soo laabta toobadkeena filinka may oo farhiyo fariintii oo xasan gurguur soo dir oo oo dhajida al-shabaab soo gobada malaay beeh ka jira oo ku feero ku bahu malaaykaas ka waran malaay beeh ka jira haddii ka waran ku feersa noolaa kara musu noolaa kara warka idhay sheekadii marka cagsiga ma iska bedeshoy malaakii oo bee ku feer oo sal uruushadaha marka murtadiinta gaalcadka noosh iyo nagadeen marka ayagoo sii hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen waxyaalaha igu xisaha badnaa aad daawaday waxaa ka mid a saraakiishii gaalada ay muddada dheer soo dhisaayeen oo xasan tuurey ka mid ahaa oo bakhtigooda la dhigay galcad iyagoo filanka qayb ka mida lagu arkaya iyagoo isqaadqaadaya oo dhahaya mujaahidiintu waa soo afjarnay waa dhammeynay qoryahan kasoo daldalanayna xaggay ka dhacaysaa xadhowna bakhtigoodana tusay arrintaas waxay soo xususay nin gaal ahaa oo shaydaan ahaa oo daraawishta dhibay oo kadibna daraawishta ay gacantooda ku dileen kadibna ay ka tiriyeen labadan beedoo soo socota iyagoo dhahay allow cuuka jabanow joof gaalo allow jabi adiyo jaalkaage calool balilow ciqaaba aragtee cadaabnama kugu dambeeyaaye midda kale guusha galcad waxay soo xasuusisay tii sayidka uu gabaygii gudban gaalagadka qaaday ou lahaa galladda ilaahay ka badan geedahaas baxaya guushuu inoo yeelay baa idin garwaaqsiinaya guddi iyo maqal waxtihiin gacalladaydiiya dagaalkii galcad ee lagu xasuuqay ciidanka bangaraaf iyo kuwa loogu yeero gorgor ayaa ahaa mid dad badan soo jiitay waxaana inta la xasuusto lagu dilay tiro ka badan boqol iyo konton askari oo in ka badan boqol ay yihiin kuwa loo yaqaan danab sida ay sheegeen kuwii soo tababaray askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku nafwaayay dagaal ka dhacay degmada ceeldheer warka iyo warar kale waxaa inoo haya cabdisamed cabdulaahi saraakiil iyo askar ayaa ku nafwaayay dagaal ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud wararka naga soo gaaraya degmada ceeldheer ayaa sheegaya in ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ay maalintii shalay ku dagaalameen bartanka magaalada kuwaasi uu soo kala dhex galay khilaaf waxaana la sheegay in xooga ay rasaastu socotay halkaasi waxaa ka dhashay inuu geeriyoodo sargaal ka tirsan dowladda federaalka iyo sidoo kale laba askari sargaalka ay iska dileen ayaa waxaa lagu magacaabaa saadiq cabdulaahi cali cismaan waxaa sidoo kale dhintay laba askari dhanka kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay la wareegeen deegaan u dhow degmada ceeldheer deegaanka ay mujaahidiintu la wareegeen ayaa waxaa lagu magacaabaa cali yabaal wuxuu ka mid yahay deegaanada hoostaga degmada ceeldheer ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud waxaana halkaasi ku sugnaa oo isaga cararay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ka gadaal dagaalkii ka dhacay deegaanka masagaway ayayna baneeyeen halkaasi oo lagu laayay xubno muhiim u ahaa dowladda federaalka dagaalkii masagaway ciidamada mujaahidiinta waxay xaqiijiyeen in dowladda federaalka looga dilay saddex iyo toban xubnood oo ay ku jiraan saraakiil waxaa ka mid ah odayaal qabqablayaal ah oo maleeshiyaad ka abaabulayay waxay kale yihiin cabdulla geeljire cusmaan macalin axmed ibraahim maxamed cusmaan beesha wacisle ayaa waxay muujisay inay ku faraxsan tahay odayaashii iyada ka dhashay kuwaas oo lagu dilay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka masegawaay ee gobolka galgaduud deegaanada ay degto beesha wacisle ayaa si weyn waxaa looga hadalhayaa odayaal beesha ka dhashay kuwa u adeegaya dowladda federaalka iyo shisheeyaha islamarkaana shalay lagu dilay deegaanka masagawaay ee gobolka galguduud ka gadaal markii xarakada shabaabulmujaahidiin ay weerar ku qaaday halkaa oo ay ku dhinteen saddex oday iyo toban kale oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah nabadoon maxamuud cali gacale xaaji roog oo ka tirsan waxgaradka beesha wacisle ayaa asigoo u warramayay idaacadda islaamiga alfurqaan waxa uu sheegay in beel ahaan ay ku faraxsan yihiin odayaasha dimuqraadiyadda u adeegayay ee beesha laga reebay allahu akbar allahu akbar ilaahay baa ku mahadsan beesha wacaysle waxay ku saqiir la'yihiin duulaankii lagu soo qaaday ee qaabta daraaye kufriga ahay diintooda looga leexinaya nimankii wadayo horjoogta ka ahay ilaahay dhulka inuu la gooyo beesha wacaysle waa ku dabaal la'dahay in ilaahay naga qabtay cudurkoodii iyo waxay wadeen beesha wacaysle way ku dabaal la'dahay ilaahay baan ku mahadinaynaa waa ku faraxsannahay sakhiiri kabiir waa ku faraxsanna madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo asiga qudhiisu ka dhashay beesha wacisle ayuu maxamuud cali gacal xaaji roog fariin u diray waxa uu sheegay in ummadda soomaaliyeed aanay aqbali karin dimuqraadiyadda maraykanka uu ka soo manguuriyey ee uu ku sandulaynayo waxaan leeyahay xasan sheekh maxamuud oon u diraa fariin waxaan leeyahay weliba nacayb igama ahinoo yaan dad weynuhu is odhanin ninkaanu dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud nacaybkiisaa ka muuqda dhalasho odaga afaraadaan isugu nimaadaa aniga iyo asagu waxaan leeyahay xasan sheekhow maalintaad gulufka bilowday ummadi soomaaliyeed maalintaa laga bilaabo god baad ku shubaysay waxaad u adeegaysay kufri waxaad u adeegaysa fikirka aad naga dhaadhicinayso waa fikrigii maraykankood dimuquraadiyada annagu ummadda soomaaliyeed haddaan nahay waan diidnay gaalnimo waa diidnay nagulama beeri karo hadduu joogo jabuuti hadduu joogo soomaali galbeed hadduu joogo ogaadenia hadduu joogo inif d hadduu joogo gobolada dhexe hadduu joogo baraandir waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed gaalnimada aad safrinaysa xasan sheekh maxamuudo waa kaa diidnay ha nagu daalin aan leeyahay ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay ka digtoonaada ummad waxaa laydinku yiqiin ragannimo leh aa laydinku yiqiin weerarkii shalay ka dhacay masagawa ee lagu dilay odayaasha dowladda federaalka ee kale ah cabdulla geeljire cismaan macalin axmed iyo ibraahim maxamed cusmaan iyo xubno kale oo askar ahaa ayaa si weyn looga hadalhayaa xafiisyada dowladda federaalka ee magaalada muqdisho waxaana weerarkani uu qayb ka yahay weerarada dhaawaca weyn u geystay dowladda federaalka ah oo dhowaan sidoo kale ciidamadeeda qaar badan oo ka mida lagu laayay deegaanka budbud ee gobolka galgaduud waxaa soo taraya bajaajleyda ka hor imaanaysa amar ka soo baxay dowladda federaalka ah oo lagu mamnuucayo in mootobajaaj hor leh dalka la keeno maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya amar ka soo baxay dowladda federaalka islamarkaana ku wajahan bajaajleyda ayaa lagu wadaa in la dhaqangeliyo kaas oo ay kasoo horjeesteen wadayaasha mootobajaajka ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxay sheegeen inaysan aqbalaynin in mootooyinka loo qeybiyo a e b ay gelina mid shaqayso taasoo ay doonayso dowladda federaalka inay dhaqangeliso waxay tilmaameen inay kusoo kala aadayso a e b shan iyo toban maalmood iyo shan iyo toban maalmood iyagoo ku daray in baad laga qaado wadooyinkan wakhtigay doonaan ay iska xiranayaan iyagoona ku daray inay leeyihiin guddi lagala soo xiriiro arrintaasna ay macquul ahayn waa kan mid ka mid ah mootobajaajka oo arrintaasi ka waramaya waxa weeye dowladda annaga waxaan ku leenahay xuquuq markii annaga xuquuqdana aan helno ayay xuquuq nagu yeelan kartaa oo macsuuraadna la weydiin karaa horta xaqiiqadu waxay tahay macnaha waxaan rabaa inaan ka hadla barnaamijkan a iyo b da hadda la soo saaray haddii soddon iyo kow iyo sagaal labaatan haddii bilaha lasoo celceliyo adu soddon ka soo qaad waxay rabaan shan iyo toban inay u soo baxdo bajaajtii shan iyo tobankaas shan beri oo ka mid a waddooyinkaa xidhan meeshaas waxaa ka soo haraysa toban beri waaye qof naflaha tahay waxaa laga yaabaa inaad jirto maalin ama laba maalin siddeed beri baa soo hadhay waxaa laga yaabaa inay halowdo ayadu oo ay soo harto macnaha lambadan ka jar macnaha lix maalin ay soo harto waxa weeye marka waxaa lagaa rabaa intaa markay dhacdo ayaa casuurtii lagaa rabaa bowgii kudaba taagan yahay leyskii kudaba taagan yahay ijaar qofka laga rabaa dad baa ijaar ku wada waxaad mooddaa marka dowladdii danteeda iyo annaga dantanooda inay laba kala tahay sidoo kale waxay sheegeen in dowladda federaalka ay ku marmarsiyoonayso wadooyinka oo balse iyaga ay shaqadoodii gabeen oo taraafikada aanan shaqaynin wadooyinka intooda badan ay ku jareen dhagaxaan annagu dowladdu waxay naga qaadataa oo aan bixinnaa lacag ugu yaraan shan iyo toban milyan oo dollara annagoo intaasoo lacaga bixinayna baa dhulkii laamiyadii baa jajaban yihiin oo qaar biyo xidheen oo qaar dhagaxya lagu xidhta dilla noogu jiro haddana waxay yidhahdeen waxaa la dowladda gobolku soo saara in macnaha e iyo bi la saarayo annagu nadaamaan leennahay haddiina hore u ogayn hadda ogaada guddiyaan leennahay nadaamaan leennahay dowladdu wax allaale waxay naga rabto annaga guddigaasay noo soo maraysaa hadday marka noqon weydo in jawaab nala soo siin waayo oo nala hadli waayo waxa weeye bannaanbax iyo waxaas ma jiro maxaa cod macnaha cod dheer ugu sheegayaa nin kasta oo bajaaj xamar ku wada guriga aa ku jirta habeenka afar iyo labaatanka bisha kama soo saari horta a b maxaa loo keenayaaba waxaa loo keenayaa waa soo jaam maaha dowladdii aaway jaamkaan baabi'in lahayd oo macnaha kala habayn lahayd taraafikadii aaway dowladda federaalka ayaa cadaadis fara badan ku hayso wadayaasha mootabajaajta iyadoo horey dhallinyarta ku dhaqan muqdisho iyo dalka soomaaliya ay la daalaadhacayeen shaqa la'aan ay haddana middaasi sii kordhi karto warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa